guddoomiyaha degmada yaaqshiid ayaa odayaasha deegaanka xaaji cali iyo degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ku wareejiyey toban gaari oo gargaar ah kuwaasi oo laba maalin ka hor ay hay-adda sodma u dirtay deeqdan ayaa ka kooban dhar iyo raashiin iyadoo ay kusoo aaday xilli baahi badan loo qabay waxaana loo qaybi doonaa danyar ku nool deegaano badan oo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha degmada yaaqshiid saleebaan maxamuud ayaa ka waramaya deeqdan isagoo ku wareejiyey odayaasha halkan waxaa taagan tobanka gaari laga soo diray magaalada muqdisho ee hay-adda sodma soo dirtay annagoo howshaas ugu mahad celinayno madaxda dalka ugu sare ugu horeeya madaxweynaha qaranka ilaa guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka oo shaqadan quruxda badan nala qabtay gargaarkan odayaasha deegaanka xaaji cali ee halkan ku sugan waa gargaarkii halkan laidin soo dhiibay oo tobanka gaariga managahaysiin waa mahadsantihiin hal gaari hadduu ka dhiman waa noo sheegi kartiin haddoo haafka iya waa noo sheegi kartiin haddoo mid eber ku jiro waa noo sheegi kartiin asagoo dhammaystiran oo fuula waa kuwaasaa tobanka gaari oo laidinsoo dhiibay qaar ka mid ah odayaasha lagu wareejiyey gargaarkan iyo xubnaha goobjoogka ka ahaa ayaa si wadajir ah u bogaadiyey hay-adda sodma waxaan helnay aninkoo siminadaan tabaaleysnayn wixii unu lahayno xoolahay dhammaadeen aniga hadda hadlaaya shan boqoloo neefaan qabay haddana kontonaa ka joogta dhibaatadaas darteed waxaa n ilaahay noogu soo raray dad n madaxdeenna n salemaal fargax guddoomiyaha degmada yaaqshiid waa ilaahay guushiis haddana n waxaan ka rajayhaynaa haddana sii waxa uu kasii saa'ida ilaahay uu soo dhiibaan leennahay waana mahadsan yihiin tobankii baabuur oo noo keeneenna waa kala wareegna haddaan kala wareegna kula wareegnay toban gaari oo macaawina oo uu noo keenay guddoomiyaha degmada yaaqshiid sulaymaan fargax gargaarkaas ilaahayaa ku madle marka hore kadibna waxaan ku mahadihaynaa intii noo soo dadaashay oo guddoomiye ugu horeeyo guddoomiyaha masiibooyinka qaranka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo dowladda dhexa midda isteytka hirshabeelle kullana waa u mahad celihaynaa tobankii gaarina waa la wareegnay waa haysanaa haddaan nahay deegaanka degmada cadale gaar ahaan tuulada xaaji cali iyo tuulada tuulooyinka hoostaga waa la wareegnay
hay-adda sodma ayaa maalmihii u dambeeyey waday dadaallo gargaar lagu gaarsiinayo deegaano iyo degmooyin ka mid ah dalka kuwaasi oo ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka